mar kale galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan magaalada kismaayo waxaa maanta lagu qabtay tartan orod ah oo loo qabtay dadka naafada ah ee ku socda bushkuleetiga dadka naafada ah ee tartanka ka qayb galay ayaa ka kala socday shanta xaafadood ee magaalada kismaayo waxaana iyagoo bushkuleetiga ku ordaya ay ordeen masaafo dhan boqol iyo konton mitir tartanka waxaa soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha bulshada ee jubbaland wariyaha v o a kismaayo khadar maxamuud xareed oo goobjoog ka ahaa tartanka ayaa la kulmay dadkii ka qayb galay iyo kuwii soo qabanqaabiyey
magaalada kismaayo saaka waxaa lagu qabtay tartanka dadka naafada ah ee ku nool xaafadaha kala duwan ee magaalada kismaayo tartanka ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda arrimaha bulshada ee maamulka jubbaland waxaan la taaganahay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha bulshada marka hore magacaaga iyo faahfaahin naga sii tartankan ujeedadiisa bismillahi raxmaan iraxiim anigoo lilaa axmed bisle agaasimaha fanka iyo suudaanta iyo dhallinyarada ee degmada sbortiska tartankan qabaqaabada waxaa iska lahaa degmada iyo wasaaradda wasaaradda iyo degmada waxay u soo qabaqaabisay bulshada qayb ka mid ah hadda ka hor waxaan qabaqaabinay baasketkii gablihii baasketka ahaa iyo wiilashii baasketka ahaa kabacdina dabaashii badda ayaan samaynay waxaan ku xijinay tartanka curyaammada ay ka mid yihiin bulshada in wax lala qabto ay u baahan yihiin bulshada ayay qayb ka mid yihiin oo ay ka mid yihiin macnaha waxqabadkooda inay wax qabsadaan marka yaa ka qaybgalaya tartanka waxaa ka qayb galaya shanta xaafadood oo micnaha ay ka tirsan yihiin ee curyaamada ah ay qabanayaan waxaan rabnaa in ay baasketka ay dhiilaan ayaga naftigooda qayb ka mida aan hayno in bulshada ay qabsadaan waxaan rabnaa inay samaystaan macnaha oo alaabaha farsamooyinka inay soo saaraan waxaan rabnaa inay sameeyaan biingaha wax la yidhahda inay dhiilaan qaybtooda kaalintooda inay ka qaataan ayaa bulshada aan rabnaa inaan tusno waxaa ii muuqanaya dadka naafada oo baaskiilaha ay ku socdaan ku ordaya marka masaafo inteen dhan ayaad u qabateen inay ordaan wax dhammayn macnaha boqol iyo konton mitir ayay ahayd waxaan ugu talagalnay maadaama ay kaali markii koowaad ay tahay ee aalamiitana dadka lahayn in ay macnaha aan ku tijaabinno wixii ka dambeeya kaakulan hadday helaan ama hay-ado ama jaaliidaha jubbaland ama jaalidaha soomaaliyeed hadday soo taakulayaan ee mashquulayaan bulshada macnaha sida wacyigelinta adigoo soo koobaya haddii dadka ku dhegeysanaya aad u sharaxdid halka ay ka bilaabeen orodka iyo halka ay ku ekeeyeen iyo meesha ay ku ordayaan waa sida waa laamigii magaalada kismaayo waxayna soomaali star bay ka soo bilaabatay saldhigga booliiska ku egtaa waa boqol iyo konton mitir cabdisamed sheekaasin oo isna ka mid ah wasaaradda arrimaha bulshada jubbaland maxaa tartankan ujeeddada u qabateen muxuu yahay
hadar iyo v o aadaa umahadsantihiin tartankan ujeeddadiisu waxaa weeye in adduunweynuhu uu arko dadka curyaamiinta ee magaalada kismaayo ku nool inay la mid yihiin dadka caadiga ah ay wax qabsan karaan ay tartami karaan farsamooyin ay geli karaan wax baran karaan marka muhiimaddeenna waxaa weeye in adduunweynaha iyo dadka muslimiinta ah soomaalida dibadda joogta ganacsatada gudaha ku jirta sida hadda hotel agan oo kale jamama brothers oo nuur cali magan iyo shirkadaha ganacsiga calinaaji ay u taageereen dabaasha iyo tartanka baaskilada ee naafada inay cid walba ay saas u aragto tartankan waxaa ku tartamaya dadka naafada ee degan xaafadaha magaalada kismaayo yaa ku guulaystay marka waxaa kaalinta koowaad gashay xaafadda calanley ayaa kaalinta koowaad gashay iyadaa kaalinta koowaad gashay kaalinta labaadna waxaa gashay farjano kaalinta saddexaadna waxaa galay shaqaalaha maxaa markan la siiyey oo la guddoonsiiyey abaalmarin fiican baa la siiyey ani xataa ma ogi bashqada xirxiran baa la siiyey waa maadsan tahay gudoomiyaha naafada jubbaland xuk saciid axmed waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay arinta maanta ka dhacday kismaayo oo tartanka curyaamiinta qolada wilsarka ah waan ku faraxsanahay weli ma dhicin arrintanoo kale kismaayo kama dhicin aad baan ugu farxay waa maalin qaali ah waa kowdii maay oo maalin shaqaalaha weeye annagaa maanta marka maalin shaqaalaha iyo tartankeena maanta anagu noqday waxaan hambalyo u soo jeedinayaa agaasimaha arrimaha bulshada iyo ciyaaraha isboortiga waxaan kaloo wasaaraddan waa u soo jeedinayaa guddoomiyaha degmada arrintani waa arrin macnaa nadiilo leh waxaan kaloo u baahannahay in naloo sameeyo xifrado iyo tartamo badan naloo sameeyo wabilahi towfiiq haatanna waxaan la taaganahay qaar ka mida tartamayaashii tartanka dadka naafada ee ku nool xaafadaha magaalada kismaayo walaal magacaaga maxamed xuseen haye kaalinta gasha adiga kaalinta koowaad haye xaafadee ka socotay calli haye ka warran dareenkaaga waa faraxsanahay haye abaalmarin ma lagu siiyey horumarin waana la siiyey alxamdulilah waa mahadsanta ka waran tartankan eh, iyo dareenkaaga iyo noloshaada
nolosheeda alxamdulilah horta waa wanaagsan tahay Eh, tartankan eh, waa si fiican aa ugu guuleysna si cadaaladna waa u dhacay kaalinta koowaad baa gashay dabcan eh, masaafo inteen dhan ayaad ordasay walaahi waa nasme
haddii aa sharaxad xagee laga soo bilaabay orodka isgoyska somali star ilaa iyo stationka deg- degmada ka waran marka bal eh, dareenkaaga maadaama xa- shantii xaafadood ee kismaayo aad lambar kow u gashay dadkii naafada ay tartamayey ma islahayd marka hore ma filaysay guushan may may may ma filayn ma filayn ilaan dadkao dhan waa wada naafo dadkao dhan oo baskiil bay wataan nin walbana training uu leeyahay marka sidaa daradeed ma isdhihi kartid waa qabsana waa guulaysanaysaa mase ma guulaysanaysa waad mahadsan tahay magacaaga walaal aniga nuur aadan saciid xaafadee ka socotay waxaan ka socday xaafadda farjano marka tartanka kaalinta labaadaan noqday alxamdu alshukru almulku waa ilaahaan ugu mahadcelinayaa marka walaalideyda iyo hambaliyeeyeen qayr baan u rajaynaya masaafo intee dhan ayaad ordaseen waa boqol iyo konton Ah.
Eh, kaalinta labaadaa gashay ma lagu siiyey abaalmarintii lagu abaalmarinteyda waa lii siiyey Ah. tartanka tartan oo macnaha anaga aan ku- anaga aan ku qanacno waay dadkii haddaan ku qancin hataa anaga waa ku qanacnay wax kastoo anaga in naloo adeejeysan karo oo shaqo kasta aan qaban karno shaqo fadhi shaqo maskax inaan geli karno unbaa dadweynihiina la tusay haye walaal magacaaga cabdullahi xuseen ismaan xaafadee ka socotay shaqaalaha kaalintee gashay kaalinta saddexaad
ka waran dareenkaaga iyo sidaa u arkayta dareenkayga aad iyo aad oo ku faraxsanahay Ah, tartankan oo kalena inaan la qabto waa jecelnahay wax walbo oo ninka lixiis lixaad ka camila wuxuu qaban kara inaan qabanayna waa aaminsannahay Marka, maya aad iyo aad ilaah noo fududeeyey Marka, aad baa umaasan tahay